barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
dubar wanaagsan dhegaystayaal waa kooda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga washington d c waa maalin khamiis ah labaiyo tobanka sebtembar sannadka laba kun sagaal iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobadaan idinku hayno waxaa ka mid ah tartan cayaareed u socday dhallinyarada boosaaso oo la soo gebagabeeyey
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada gobolka sool oo soo dhoweeyey imtixaano loo gelayo shaqooyinka oo bilowday
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan ood barnaamijkiin aad ku maqli doontaan kaalimaha heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ah ayaynu sidoo kale idiin haynaa balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka
shiinaha ayaa maanta muujiyey daran wanaagsan oo ku saabsan muranka ganacsi ee socda ee ka dhexeeya isaga iyo maraykanka iyadoo labada dowladood ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ay isu diyaarinayaan wadahadal heerkiisu sarreeyo afhayeenka wasaaradda ganacsiga dalka shiinaha go feng ayaa sheegay in shiinuhu uu raadinayo iibsashada waxyaabaha uu iibgeeyo maraykanka sida hilibka iyo dalaga beeraha gaar ahaan kuwa brotiin kale gayo waxa uu sheegay in shiinuhu uu soo dhoweynayo tallaabooyinka wanaagsan ee ka socda maamulka trump iyo sidoo kale in shiinuhuna rajaynayo in labada dhinac ay sii wadi doonaan in ay abuuraan xaalado ku habboon wadahadalada ganacsiga arbacadii shalay ayaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump waxa uu ku dhawaaqay in uu dib u dhigayo canshuur dhan laba boqol iyo konton bilyan oo dollar oo uu saaray badeecadaha ka yimaada dalka shiinaha laga bilaabay bisha oktoobar kowdeeda ilaa iyo shan iyo tobankeeda
diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa duqeeyey bartilmaameedyo ay kooxda xamaas ku leedahay marinka khaza iyagoo ka aargudanaya gantaal ay soo tuurtay kooxdaasi waxaa sidaasi lagu yiri bayaan ay soo saareen militariga israa'iil gantaallo ayaa khaza looga soo tuuray dhulka israa'iil ayaa lagu yidhi bayaanka oo aan bixin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer waxaana lagu sheegay in ayadoo laga jawaabayo ay diyaaradaha dagaalka ciidamada difaaca israa'iil weerareen dhowr goobood oo militariga xamaas ay ku leeyihiin waqooyiga marinka khaza wakaaladda wararka falastiin ee wafa ayaa welisay in diyaaradaha israa'iil ay habeenkii arbacada soo tuureen ugu yaraan sagaal gantaal oo ku dhacay goobo maran oo ku yaala xaafadda al-shajaaiya ee bariga magaalada khaza lama sheegin cid ku dhaawacantay gantaalada ay iswadaarsadeen labada dhinac gantaaladii ugu dambeeyey ee arbacadii ayaa yimid maalin kadib markii gantaalo laga soo tuuray dhulka falastiin ay ku dhaceen magaalada ashdood ee israa'il kuwaasi oo qasbay in ra-iisul wasaare benyamin netanyahu uu ka cararo masrax uu kula hadlayo dadweyne isagoo ku guda jira olole doorasho
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan tartan ciyaareed kubadda cagta ah oo muddo dhowr toddobaad ah ka socday magaalada boosaaso ayaa lasoo gabagabeeyey tartanka ayaa waxaa ku loolamayay dhalinyaro matalayay lix iyo toban ka mid a xaafadaha magaalada boosaaso warbixintan waxaa magaaladaasi ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf tartankan kubadda cagta oo asbuucyo ka soconaya magaalada boosaaso waxaa isku arkayey lix iyo toban xaafadood oo ka mid ah dhallinyarada ciyaaraha kubadda cagta waxaana ugu dambeyn maanta lasoo gebagabeeyey tartankaasi oo finaalihiisa ay si wadajir ay isugu yimaadeen xaafadaha sanfarow iyo weliba wadajir waxaana ugu dambeyn guush riikorayaal ay ku raacday naadiga kubadda cagta ee wadajir muddadii uu socday tartankan ayaa dhallinyaradu ay noqdeen kuwo isku bartay iyadoo goobtana ay ku sugnaayeen taageerayaasha labada dhinac ee dhallinyarada waxaana kooxdii kaalinta koowaad gashay la guddoonsiiyey abaalmarin koob ah maxamed cabdiraxmaan axmed carab iyo cawil axmed salaad oo ka mid ah dhallinyarada xaafadaha magaalada boosaaso ayaa sheegay in tartankan uu wax badan ka beddelay dhallinyarada maadaama ay isku dhex galeen kubaddii aannu cayaarnay waxay ahayd cayaar aad iyo aad u xiiso badan oo aad moodayso macnihii in kubaddaasu wax badan ay ka qornaayeen laakiin uu ilaahay xagga kale u bedelay wixii ka qornaa koox laba jeer natiijo heshay in ay kooxda kale ku dareeriso laakiin labadii natiijaba cunay annaguna aan hal jaanis helnay halkayga jaanis ka faa'iidaysanay aad iyo aad baan ugu hambalyaynaya kooxdii muxuu ahaa aan la cayaarayey safarow oo ahayd koox aad iyo aad u dhisan dhinac walbana ka dhisan kubad fiican oo xamaasadaysanna nala cayaaray laakiin aysan meeshaas sidii boosaaso kubaddeedu ay ahaan jirdhay goortii lakala badiyo buuq iyo broblem uu dhici jira aysan ka dhicin halkaa buuq iyo broblem aniga ayaa kula hadlaya muxuu ahaa xaafadayda iyo aagayga ma dhaafi jirin laakiin haddeer waxaa moodaa macnihii in aan macnihii xaafadaha qaarkood aan aado oo muxuu aan kasoo shaahayo aan dhalinyaradii aan koobka aan isku baranay aan isu raacno ay iyagu soo wacaan aan wada cayaarno sidii awel waxaan ku wada cayaari jirnay laba xaafadood sida xaafadu hebel iyo xaafadu hebel laakiin haddeer aanu isu dhex galnay muxuu ahaa magacyadii dowladdu ay ula baxday xaafadaha macnihii sida aadka u weyn oo laga saaray meeshii muxuu ahaa in muxuu ahaa magacyadii iyo qadiyadii hore laysku hayn jiray xaafadu hebel hebel iyo xaafadu hebel hebel hebel in laga baxay waxaana jeclaan lahaa weliba dee in sidaa ay kusii wado macnihii magacyadii hore laga guro magacyadatan
awal hore meel haddii dee dhalinyaro isugu timaado ciidanku yimaadaan waxaa weeye dhallinyaradaas ilaa xabad lagu kala ceyrsado lakala yaaciyo lakala firdhiyo waxayma kala socon jirnin laakiin minbilow min dhammaad hal xabo garoonkaas dhuc weli lagama siinin intuu lix iyo tobankaa xaafada socdeen waxaa weliba uu kaga sii fiicnaa koobabka kale koobku wuxuu ahaa mid nag owd ah oo xaafad baa igu sii daysay agrigeed iyo goollimo waxaa weeye heblaayo hebel iga badantoo maanta dheelimayo waa seexanayaa iyo ma jirin shuruucdiisaa la adkiyey qoladii soo gasha saddexdaa dhibcood bay hore ugu soconaysaa qoladii laga badiyo waa nabadee gurigeeda sidaa ugu noqonaysaa kulan walba aad dheelaysid fiinal buu ahaa kooxda hadda koobka qaaday afar kulan bay ciyaartay afartaa kulan kulankeedu u horeeye rigooryaal bay ku dheeshay kulankeedu u dambeeyena rigooryaal bay ku dheeshay marka wuxuu ku cadaynayaa koobkan inuu koobabka kale kaga duwanaa dee afar kulan oo keliya aa biri iska dhigtid koobkii waa haysataa laakiin awal hore waxay ahayd saddex kulan oo gruubka ah afar kulan oo sama fiinalaya bale isugu jira nagowda iyo halka fiinaalka ah koo iyo toban kulan ba waxaa laga yaabaa inaad ku ciyaartid koob dhan ku ciyaartid laakiin kan gebigiisaba wuxuu kusoo koobnaa afar kulan meeshaasay ka baxda dhibaatadiiaad wax badan baa yuusuf oo iska bedelay dhalinyaradii magacyada xaafadaha lidka isku ah oo macnaha xoogaa aan jecleen inay macnaha xaafaduhu isugu soo gudgudbaan ay garoonkan ku wada sugnaayeen xaafada garoonkan wuxuu ahaa runtii garoonka keliya waxaan maqli jiray soomaaliya waxaa lagu heshiisiinayaa shirka igad baa qabanaysa maqli jiray garoonka rays wuxuu ahaa igad oo kaleu ahaa sababtoo ah lix iyo toban xaafadood oo xoogaa aan xoogaa si kale maahan macnaha natiijada isu diidaan keliya wax kale iskuma necbanaan laakiin garoonkan natiijada way ku heshiiyeen mustafi cabdiraxmaan majacase madaxa tababarada ee xiriirka kubadda cagta puntland ayaa dhallinyarada ugu baaqay in dib ay u soo nooleeyaan ciyaarihii horyaalka puntland kooxo kala duwanna ay iska soo xulaan dhallinyarada waxaan rabnaa ciyaaruhuna waxaa laga dhexelaa saaxiibtinimo iyo qofka xirfaddiisu wanaagsantahay in la arko marka waxaan dareemayna cayaarta inay xamaasadeedu badnayd laakiin si wanaagsan ay ku dhammaatay waa inay noqotaa markaad tartan qofku isku barataan inuu saaxiibkaa dhow yahay waxaana dareemaynaa cayaartooyda gobollada ka yimaada markay ka cayaareen indhaan horyaalkii boosaasan ka soo cayaaran laakiin maanta nasiib darro waxaan leenahay habacsanaan xooglaa ku jirta inaad meesha iska qaadaan cayaarihii horyaalada dib u soo celisaan taasi waxay fariinu noqonaysaa inaad ku dayataan gobolladii kale maanta waxaan dareemaynaa degmooyin yaryar inay cayaaro fiican oo qurux badan ay ka socdaan marka maamulka isboortiga waxaan leenahay magaalada xilligii qaboobaha baa la gelayaa inay isu diyaarisaan wareegtooyinka ka soo baxaya xiriir kubadda cagta puntland kuwaasoo lagu jaangoynaya kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad heerka saddexda gobolka ciddii shuruuddaa soo bixisaa koox aqoonsanaya cayaartooy dhar soo gatay oo keligood socda cid aqoonsanaysa ma jirdho kooxdu waa inay mas-uuliyad leedahay waa inay meel ugula xisaabtaman leedahay guulaan idiin rajaynaynaa si kastaba ahaatee tartankan ayaa waxaa iska kaashanayey shirkadda samtel iyo weliba maamulka dowladda hoose ee degmada boosaaso waxaana uu ku saabsanaa isdhexgalka dhallinyarada xaafadaha iyo ka wacyigelinta arrimaha tahriibta iyo falalka liidka ku ah xag jirka yuusuf maxamuud v o boosaaso
intaasi aynu ku dhaafno warbixintii uu boosaaso nooga soo diray yuusuf maxamuud yuusuf markana dhegeystayaal waxa aynu jaleecinaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan heesta wadnaha dacalkiisa iyo fanaanka guuleed simba
dabuub hadalkaaga inaan ku doobo ma deedi karaayo daymada haragaaga inaan ku degaayoon xiskaan dafiraynin dabuub hadalkaaga inaan ku doobo ma deedi karaayo daymada haragaaga inaan ku degaayoon xiskaan daryeelabageesa dadaala midayni damiir isfahmaya ayaa istareensan dadkana iska doortay dadaala midayni damiir isfahmaya ayaa istareysan dadkana iska doortay ayaa istareysan dadkana iska doortay dareenka jacaylka ku duugan macanka sheegna daacada weeye dubka qarin waaye shana ka muuqda weye ka muuqda ka muuqda weye dareenka jacaylka ku duugan macanka sheegna daacada weeye dubka qarin waaye shana adaadaga imaanka wadnaha dacalkiisa darmaha kuu taala dibnaha qusulkooda waxay tahay dawow sababtaa ka dambaysa adaadaga imaanka wadnaha dacalkiisa darmaha kuu taala dibnaha qusulkooda waxay tahay dawow sababtaa ka dambaysa sababta waye sababtaa ka dambaysa daryeelaba geesa dadaala midayni damiir isfahmaya ayaa istareysan dadkana iska doortay dadaala midayni damiir isfahmaya ayaa istareysan dadkana iska doortay ayaa istareysan intaasi aynu ku dhaafno heesta guuleed simba uu ku luqeeyo ee wadnaha dacalkiisa waxaad ku dhegeysanayseen barnaamijka dhalinyarada dhinaca sool haddii aynu eegnana hay-ado caalami ah ayaa dhowaan gobolka sool kusoo bandhigay shaqooyin loo gelayo imtixaano oo ay ka qayb galeen dhalinyaro badan oo waxbartay dhalinyarada ayaa arrintan soo dhoweeyey ayagoo sheegay inay tahay hannaan si cadaalad ah qof walbaha uu shaqo ugu heli karo aqoontiisa cabdikariim olol ayaa warbixintan ka soo diray magaalada laascaanood
qaar ka mida dhallinyarada aqoon-yahanada gobolka sool ayaanu waxaanu wax ka weydiinay marka imtixaamada la gelayo muhiimadda ay u leedahay inay dhallinyaradu ay helaan aqoon ay u siman yihiin iyagoona waxbarashadooda ka qaadanaya bismillahi raxmaan raxiim horta waad mahadsan tahay qofku inuu itixaan galo oo uu shaqo u galo waxay caddeynaysaa qofkaas inuu yahay qof marka koowaad wax soo bartay oo soo dadaalay iyo inuu qofku yahay qof aan wakhtigii marku waxbaranayay aan ku baasin weji iyo macalin uu laasiiyo teeda kale ardaygu itixaankuna maaha ceeb qof itixaanka wuu baasi karaa wuuna dhici karaa itixaankuna tijaabuhaa muhiimadda itixaanka loo qaadana waxay ahayd in dadka la qanciyo sidii meesha ku cadayd qofku hadduu itixaanka maanta uu ku hadho itixaanka maanta qaada msf ma ahaanayo qof ka tegay cisbaalka wuxuu ahaanayo qof xisaab kasii shaqeeya qofkii kusoo baxaana wuxuu noqonaya qof ka shaqeeya meelaha ay taageerayso hay-adda msf sida daraaddeed itixaanku qof walba oo ardaya ama qof walba waxbartay muhiim buu yahay waxayna caddeynaysaa qofku inuu aqoontiisu intay heerka dursan tahay iyo baaxadda ay leedahay bal iga waran waxaa jira dhibaatooyin haday jeer ay dhallinyaradu ka cawdaan in imtixaanada aan si siman loo gelin waxyaalahaasoo kale way jirtaa qof iminka tusaale ahaan waxaa arkaysaa qof wakhti badan wax soo baranayay oo dadaalgeliyey oo juhdi badan kaga baxay iyo qof aan markuu wax baranayay qofka la galaas ahaa oo aan waxba akhrisan jirin oo xiisadaha badana goyn jiray hadhowta marka imtixaan loo yimaado waxaa laga yaabaa in qofkii lagu saaro oo kale oo qofkii ama uu wasiir keensado ama qof tatal keensado ama qof caaqila ama qof magac leh hadhowna qofkii cilmiga iyo aqoonta lahaana uu halkii lagu reebo qofkii kalena uu kusoo baxo saas hadhow taasina waa ta ku keenta in dhalinyartu ay degaankii nacaan oo ay isaga tagaan oo qayb ku kalifta inay xitaa tahriibi waxaa sameeyaan hadday dhallinyaradu helaan in aqoonta ay leeyihiin ay soo bandhigaan oo ku tartamaan maxay tusaale fiican uga noqonaysaa inay noloshooda dhisaan oo kale laba mid bay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa qofkii inuu noqdo qof muwaadinimadiisa aaminsan oo degaankiisii aan meelna ka aadin iyo in degaankii aysan hadhow la arkin dad aan degaanka u dhalan oo degaana kale ka yimid oo degaanka ka shaqeynaya waxay kaloo muujinaysaa marka qofka uu waxbarto oo qof dhalinyarada shaqada hayo dee qofka dhalinyarada maskaxiisu maskax friesha waxay keenaysaa tijaabooyin fara badan waxbay ikhtiraacaysaa dhalinyarada magaalada laascanood ayaa soo dhoweeyey fursadaha ay bilaabeen in hay-aduhu ay ku qaataan imtixaanaad shaqooyinka kala duwan tahay inay aqoontooda ku soo baxaan lagagana qaado imtixaano walaal waa mahadsan tahay waraysigan aad macnaha ila yeelanayso iyo jaaniskan ay siisay fursadan arrintani aad baan ugu faraxsanaya waana marka ugu horeysay waxaa laga reedsanayaa oo waxyaabihii horey u dhici jiray oo aan macnaha qofkii oo shaqaynaya oo la arkaya uun cid macnaha uu imtixaan ka qaadana aysan jirin baa dhici jirtay hadda laakiin imtixaan la soo dhejiyey oo dheydkii iyo maalintii la sheegay oo loo diyaar garoobay oo fursadani aqoon-yahanka dhallinyarada ama dadka waxbartay in imtixaana laga qaado oo ay soo baxaan oo aan qabiil iyo odayaal iyo xabatoona lagu xidhan maxay uga dhigan tahay waa arrin guul ah oo arrin aad u weyn oo aad iyo aad mustaqbalkeena macnaha wax qayb weyn ka qaadanaysa waana arrin feer ah oo cadaalad ah oo aad wadan burbure baan joognay soddonkii sana waad ogeyd si cadaalad darra ayaa waxyaaba badan oo cadaalad darra oo aan habooneyn baa dhici jiray qof jeclaysi qof macnaha qabyaalad ayaa jiri jirtay qof macnaha lacag laga qaataa jiri jirtay oo indirectl laga qaato si nadaamsan mafahante waxyaaba badanoo khaladaada baa jiray aad garan karto ama sadbursi dee waxaa loo yaqaano waxyaaba badan baa dhici jiray si cadaalada oo feera in dhallinyaradeenna cusub ee generationkan soo baxaya ee jaamiciyiinta ah ee dhakhaatiirta ah ee injineerada ah in wax walba oo imtixaan looga qaado oo lagu kala baxo si nin walba oo cadaalad saxa u arko iyo feer cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan haatan bal aan eegno wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ciyaarihii caalamiga ahaa ee socday toddobaadkan ayaa soo gabagaboobay waxaana dib loogu laabanayaa ciyaaraha horyaallada ee kooxaha dhowr kulan ayaana jiri doona maalinta beritaha horyaalka dalka faransiiska haddii aynu ku horeyno kooxda liili ayaa waxay mutageli doontaa naadiga angeles halka emiensna ay la kulmi doonto kooxda leone horyaalka dalka jarmalka hal kulanha ayaa dhici doona kooxda dusseldorf waxa ay matageli doontaa naadiga wolfsburg sbainna hal kulan ayaa dhici doona kooxda athletic club ayaa waxay u safri doontaa naadiga mayorka dhinaca wararka ciyaarahana haddii aynu ku horeyno ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda barcelona arda turan ayaa waxaa lagu xukumay saddex sano oo xabsi lahakiya ah kadib markii lagu helay dembi ah inuu xabad ku riday cusbital xilli ay halkaasi ku dagaalameen nin hiisaa ah turan oo iminka amaah kula jooga kooxda istanbul basaksahir ayaa waxa ay dagaalameen hiisaaga lagu magacaabo beerkii sahin sanadkii lasoo dhaafay isagoo sanka ka jibiyey hase yeeshee ciyaaryahankan oo soddon iyo laba jir ah ayaa kadib isbitalka ka tegey wuxuuna soo laabtay isaga oo sita bastoolad kadibna waxa uu xabad ku riday sagxadda cusbitalka waxaa lagu helay dembi ah inuu si sharci darro ah u haystay hub islamarkaana uu argagax ka sababay isbitalka maxkamadda ayaa waxa ay ku xukuntay turaan saddex sano oo xabsi ah hase yeeshee ma geli doono waxaana uu haystaa muddo shan sano ah oo ah in aanu gelin dembi kaas la mid ah si uu uga fakado in xabsiga loo diro kooxda istanbul ayaa waxa ay ciyaaryahankani ku ganaaxday laba dhibic shan milyan oo turkish liira lacagta ah taasi oo u dhiganta ku dhowaad afar boqol oo kun oo yuro dhinaca kale ciyaaryahanka laacibka reer argentina iyo kooxda barcelona leonal messi ayaa waxa uu sheegay inaanu hubin in kooxdiisa ay wax walba samaysay si ay dib ugu soo celiso ciyaaryahan neymar oo ka tirsan kooxda baris san germain waxaana uu sheegay si kastaba inuu ku faraxsan yahay xaaladda kooxda barcelona iminka messi ayaa wargeyska sport ee dalka sbain waxa uu u sheegay inuu jeclaan lahaa in neymar uu dib ugu soo laabto garoonka kaamnu hase yeeshee uu dareensan yahay dhibaatada ay leedahay in ciyaaryahankaasi la soo celiyo iyo siday u adag tahay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waan jeclaan lahaa in neymar uu soo laabto hase yeeshee waxaan ogahay inay adag tahay in wadaxaajuud lala galo kooxda b s g ayuu yidhi ciyaaryahan messi messi ayaa waxa uu sheegay inaanu wax niijab ah qabin islamarkaan uu ku kalsoon yahay ciyaartooyda kale kooxda barcelona iminka u jooga kooxda b s g ayaa barcelona waxay ka dalbatay lacag dhan laba boqol oo milyan oo yuro si ciyaaryahan neymar loogu ogolaado inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore taasi oo barcelona ay awoodi weysay ugu dambayntiina tababare jose morino ayaa waxa uu sheegay in awoodda maskaxeed iyo jireed ee ciyaaryahan christiano ronaldo ay u qalmaan in daraasad caalami ah lagu sameeyo ciyaaryahanka weerarka kaga ciyaara kooxda barcelona ronaldo ayaa waxa uu dhaliyay afar gool ciyaar ee bortikiisku kaga adkaadeen kooxda dalka lithuania oo ka tirsaneed sareebka lagu soo baxay koobka qaramada yurub ee sanadka waxaana goolasha caalamiga ah ee uu dhaliyey christiano ronaldo uu gaarsiiyey ilaa gool isagoo ka hadlay telefishinka ayaa waxa uu murino uu sheegay inaanu la yaabaneen awoodda ronaldo waxaana uu sheegay in ay la yaab tahay in ciyaaryahan iminka jir uu weli sidaan u ciyaarayo sidaa darteedna ay tahay arrin mudan in daraasad lagu sameeyo xubinta ciyaarahana waa intaas
aad ayaad u mahadsantahay axmed cali sheekh ayaana la socodsiinayay wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha haatanna mar kale aan dib u jallacaynaa kaalimihii heesaha waxaa idinku soo maqan heestaalku dhageedu yahay cas afis baan ka doorbiday waxaa ku luuqaynaya fanaanka khadar keyo
heestaasi uu ku luuqayo fanaanka khatarkiyo ee cafis banka doorbide ayaa gabagabo ah barnaamijkeenii dhallinyarada ee maanta waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo